أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تبلغ نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان
bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaanoo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doona waxaa ka mid ah ciidamada xabashida itoobiya oo kufsi iyo boob ka wada deegaana dhaca xuduud beenaadyada itoobiya ay la wadaagto soomaaliya haddaba barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan xaaladihii ugu dambeeyey iyo falalka guracaan ee ciidamada itoobiyaanku ay geysanayaan qodobada kale waxaa ka mid ah dowro caafimaad oo loo soo gebagabeeyey taliyaasha saldhigyada ciidanka xisbada qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga mas-uuliyiin iyo marti sharaf hadalla ka jeediyey ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan sidoo kale caawa faafreebka waxaan ku soo qaadan doonnaa khilaaf soo kala dhex galay hay-ad gaaleedka waxaa loogu yeero qaramada midoobay iyo kooxda ridada soomaaliya haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafkaasi barnaamijka ayaad si faahfaahsan ugu dhegaysan doontaan waxaa kale oo caawa barnaamijkan ku soo qaadan doonnaa taliska ciidamada kufaarta yugandha oo qorshaynaya in ciidamadooda ay sii joogi doonaan soomaaliya marka la gaaro xilliga kama dambaysta ah ee admis ay isaga baxayaan guud ahaan dalka barnaamijka ayaan ku faahfaahin doonaa ololaha ay ku jiraan saraakiisha yugandha caawa waxaa sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin duqaymaha yahuudda iyo howlgalka duufaanta al aqsa iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta walaalaha ismaaciil salaad iyo bashiir muxyidiin ayaa faafreebka igala qaybgeli doona waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda islaamiga andalus iyo barteena life streamka oo dal kadibadiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa aanu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan oo xiise badan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa ciidamada xabashida itoobiya ayaa kufsi iyo boob ka wada deegaana dhaca xuduud beenaadyada itoobiya ay la wadaagto soomaaliya dhanka kale khilaaf ayaa soo kala dhex galay hay-ad gaaleedka waxaa loogu yeero qaramada midoobay iyo kooxda ridada soomaaliya haddaba qodobadaas iyo kuwo kale waxaannu ku eegaynaa xubinteennii hadalhaynta warbaahinta waxaa soo jeedinaya walaalkeen bashiir muxyidiin abu ayman bismillaahi raxmaan iraxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad soomaali xubinta hadalleynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga ugu horeyn waxaan caawa ku soo qaadanaynaa barta uu barnaamijka faafreebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegaraamka howlgalladii ugu dambeeyey ee barta lagu faafiyey waxaa ka mid ah banaadir faahfaahin laga helayo weerarkii saacadihii lasoo dhaafay mujaahidiinta ay ku qaadeen fariisimaha maleeshiyaad kirdada ay ku lahaayeen xaafadda caymiska degmada yaakshid ee magaalada muqdisho waxaa weerarkaas oo xalay dhacay lagu dhaawacay saddex askari oo murtadiin ah walaalka markan waxaan soo qabanayaa barta uu aaladda telegaraamka uu ku leeyahay kanaalka wararka ee kataab ikhbaariya maanta waxaa lagu baahiyey ilaahi laba muuqaal muuqaalka hore waxa uu ku saabsanaa daawo horumarka beeraha wilaayaadka islaamiga ah si gaar ah wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose waxaa muuqaalkan lagu soo qaadanayaa horumarka dhinaca beeraha dalagyada kala duwan ay beertaan dadka beeraleyda ee ku dhaqan shabeellada hoose filimka waxaa kasoo muuqanaya beeraleyda degmada kuntuwaarey iyo deegaano kale oo ka tirsan shabeellada hoose oo ka waramaya sidii allah ugu nimceeyey islamarkaana ay u goosanayaan dalagyada kala duwan ee sanadkan ay beerteen walaalka faysal sidoo kale kanaalka wararka kataa'ib ikhbaariya maanta waxa uu baahiyey mashruuca la dagaalanka cayayaanka iyo kaneecada deegaanka shaw ee wilaayada islaamiga ee hiiraan walaalka muuqaalka waxaa lagu arkayaa rag dariis gaara wata islamarkaana buufinaya cayayaanka qeybihiisa kala duwan iyagoo guriguri u buufinaya deegaanka shaw ee wilaayada islaamiga hiiraan iyo waxgaradka deegaanka oo ka mahad celinaya mashruucaas la dagaalanka kaneecada ee halkaasi laga fuliyey markan waxaan soo qabanayaa websayteka calamada oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino dhowra ayaa maanta lagu daabacay haddii aan ka soo qabto warbixinada ugu muhiimsan uganda oo ugu ololeynaysa in ciidamadeeda ay sii joogayaan soomaaliya dowladda kaafirada ah ee uganda waxa ay sheegtay in ciidamadeeda ay sii joogi doonaan deegaanada ay duulaanka saliibiga kaga sugayeen ee koonfurta soomaaliya kadib marka lasoo gebagabeeyo isbahaysiga kufaarta afrikaanta oo tan iyo labada kun iyo toddobadii duulaan ashaadaladnimo kaga jira soomaaliya sarkaal u hadlaya ciidamada dowladda uganda ee ku sugan soomaaliya ayaa sheegay inay xiriiro la sameeyeen waxa ay ugu yeeraan golaha ammaanka ee ururka qaramada midoobe ayna golahaasi ka codsadeen in ciidamadooda ay sii joogaan soomaaliya marka uu dhammaado howlgalka ay ugu magacdareen atmis sarkaalkan lagu magacaabo nathan magiisha oo ah ku-xigeenka madaxa howlgallada ciidamada kufaarta uganda ee duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa xogtan bixiyey isagoo warbaahinta u sheegay in ciidamadiisa ay kusii sugnaan doonaan gudaha soomaaliya wargeyska dheeri monitor ee laga leeyahay dalka uganda ayaa dhankiisa sheegay in ciidanka uganda goobaha ay sii joogi doonaan uu ka mid yahay deegaanka ceel jaalle ee hoostaga magaalada marke ee shabeellada hoose ku-xigeenka madaxa howlgallada ciidamada uganda ee soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in isbahaysigiisa saliibiga ah ee atmis uu dhiigbax daran la kulmay isbahaysiga kadib markii ay mujaahidiintu weeraro isdabajoog ah ku beegsadeen saldhigyada isbahaysiga deegaano dhowr ahna ay la wareegeen warbixinta websayteka calamada oo sii socota ayaa kusoo gebagabaysay hadalka ka soo yaray saraakiisha ciidamada uganda ee soomaaliya ayaa muujinaya sida dowladda uganda ay ugu ololeynayso in ciidamadeedu ay sii joogaan soomaaliya waxaana xusid mudan in dowladdan ay tahay dowladdii ugu horreysay ee ciidamada soo gelisa dagaalka ashaadadarirka ah ee ciidanka kufaarta afrikaanta ay kaga jiraan soomaaliya walaalka faysal markan waxaan soo qabanayaa websayteka soomaaliya meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino dhowr ah ayaa websaytka maanta lagu daabacay waxaana ka mid ah ciidamada xabashida etoobiya oo kufsi iyo boob ka wada deegaano dhaca xuduud beynaadka warbixinta soomaali meemo waxay ku bilaabanaysaa kubanaan ka tirsan ciidamada xabashida etoobiya oo isbuucii lasoo dhaafay xoog kusoo galay deegaano dhaca xuduud beenaadyada ayaa geesanaya tacdiyo ka dhan ah dadka shacabka ah wararka ka imaanaya gobollada hiiraan bakool iyo gedo ayaa sheegaya in ciidamo wata gaadiidka gaashaaman ay xuduud beenaadyada soo jireen islamarkaana ay saldhigyo ka samaysteen dhowr deegaan deegaanka feerfeer ee gobolka hiiraan ciidamo etoobiyaan ah oo saldhigyo ka samaystay ayaa kufsaday dhowr ka mid ah dumarka muslimaadka ee deegaanka ku dhaqan sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah ciidamada xabashida ayaa ku xadgudbay ilaa shan dumar ah kuwaas oo ka mid ahaa dadka deegaanka sidoo kale xabashida ayaa qunsaday dhowr neef oo lo ah oo ay lahaayeen dadka deegaanka warbixinta faysal oo soomaaliya mem oo sii socota ayaa lagu yidhi xadgudubyo kuwan la mid ah ayaa laga soo sheegayaa deegaanada qurac joome oo bokool ka tirsan iyo doolow oo ka tirsan gobolka gedo ciidamadan etoobiyaanka ee xuduud beenaadka ka soo gudbay ayaa difaacyo ka qotay duleedyada deegaanada ay gaareen waxayna diideen inay dadku u dhowaadaan wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamada xabashida iyo odayaal dhaqameedyo cabasho u gudbiyey ay u sheegeen inay ku shaqaynayaan amar sare islamarkaana aysan ka jawaabi karin cabashooyinka ka imaanaya dadka deegaanka ku dhowaad afartan iyo shan kun oo askari oo etoobiyaan ah ayaa ku sugan gobollo dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya badanaa ciidamadaasi kama tirsana waxaa loogu yeero atamis oo ah dalad ay ku gabadaan soo duulayaasha afrikaanta ah walaalka markan waxaan soo qabanayaa websayteka radio alfurqaan oo ka mid ah websaydyada islaamiga warbixino dhowr ah ayaa maanta lagu daabacay haddii aan warbixinada ugu muhiimsan aan wax ka soo qabto askar ka tirsan booliska ruushka oo lagu dilay weerar toogasho ah websayteka idaacadda islaamiga ee alfurqaan warbixinta maanta lagu daabacay waxay ku bilaabanaysaa tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar toogasho ah oo lala beegsaday ciidamo kolonya oo ka tirsan xukuumadda ruushka kuwaasoo ku socdaalayay qeybo ka mid ah dalkaasi weerarkan toogashada ee ka dhacay gudaha ruushka ayaa sababay dhimashada ugu yaraan laba xubnood oo ka tirsan ciidanka booliska ruushka iyo dhaawaca mid kale weerarka waxaa fuliyey ruux hubaysan oo aan heebtiisa la aqoonsan isagoona beegsaday ciidamo taabacsan wasaaradda arrimaha gudaha ee ruushka xilli ay ku guda jireen waajibaadkooda waxaa weerarka ku dhintay laba askari oo u geeriyooday dhaawacyo halisa oo soo gaaray halka kan saddexaad oo dhaawac qaba la dhigay isbitalka sidaas waxaa lagu yidhi war ka soo baxay xafiiska dambi baarista ee mandiqadda uu weerarkan ka dhacay ruuxa weerarka fuliye ayaa rasaas ooda oga qaaday ciidanka isagoona intaasi kadib furtay qaar ka mid ah hubkii ay askarta wateen madaxda ruushka ayaa sheegay inay wadaan baaritaano ku aadan qaabka uu weerarka u dhacay iyo cidda ka dambeysay intaba oo aan ilaahi hadda si rasmi ah la ogeen walaalka markan waxaan soo qabanayaa wakaaladda wararka ee shahaada warbixinada ku daabacan waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa xaaladda etoobiya iyo dagaalada ka socda warbixinta ayaa lagu sheegay in in ka badan labaatan kun ay ku barakaceen colaadda ka socota deegaanada amxaarada iyo tigreega inta udhexaysa toddobaadyadii lasoo dhaafa ayay halkaasi colaad ka soo cusboonaatay jabhadda t b l f ayaa soo ceshatay deegaano ay gacanta ku hayeen amxaarada inaas ayaa ugu muhiimsan waa maasan tahay bashiir intaadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taallay baraha bulshada aad baad umahadsantaha walaalka faysal mahad saacadihii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada ay soomaalida ku xidhiirto iyo warbaahinta ay aada u hadalhayeen khilaaf soo kala dhexgalay xafiiska gaalada qaramada midoobe ee soomaaliya iyo kooxda riddada xukuumadda xasan guurguurta ayaa lasoo weerinayaa in ay aada uga caroodeen tallaabooyinka ay qaaday haweeneyda qaramada midoobe u joogta soomaaliya waxay maalmo ka hor ka degtay garoobe iyadoo la kulantay murtad siciid cabdulaahi dani oo ka mid ah mucaaradka ugu waaweyn kooxda riddada kuna dhawaaqay inuusan aqoonsanayn xasan gurgurta iyo kooxdiisa sidaas darteed waxay kooxda riddada dacwo ka gudbisay katrino ergeyga qaramada midoobey ee soomaaliya waxayna qaramada midoobey ku dhawaaqday in haweeneyda shaqadeeda ay ku eg tahay bisha mey ee soo socota laguna bedeli doono ergey cusub haweeneydan ayaa ku dhex milantay siyaasadaha isdiidan ee riddada xubintii hadaleynta warbaahinta caawa waynaga intaa aad ayuu u mahadsan yahay bashiir muxyidiin ayuu kaasi ahaa واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أخرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاملا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاملا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه waa hagaag dhegaystayaal qodobo kale ayaa noo soo socda balse markan waxaan soo dhoweynayaa walaalkeen ismaaciil salaad iyo xaladihii ugu dambeeyey ee filistiin aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal soomaali bismillaahi araxmaan araxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal xubintaan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza haddii aan ku bilowno xubinteenna diyaaradaha yahuudda ayaa maanta waxa ay duqeymo ka geysteen magaalada khaza xaafada ka tirsan waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in yahuuddu maanta keliya ay geysteen ilaa lix xasuuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya konton iyo afar ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol iyo afar kale oo filistiiniyiin ah goobaha yahuuddu maanta duqeymo ay ka geysteen waxaa ka mid ah mandiqada deerar balax xerada qaxootiga ee albureej mandiqada annusayraad xaafadda lagu magacaabo xayi zaytuun iyo sidoo kale xaafado ku yaala dhinaca waqooyi ee magaalada khaza xasuuqa ugu daran yuhuuddu waxaay maanta ka geysteen xerada qaxootiga ee albureej waxaana lagu soo waramayaa in halkaasi dad fara badan ay ku shahiideen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo warbaahintu ay maanta soo gudbinayeen muuqaalla ku aadan dadka shuhadada iyo dhaawac ah oo goobahaasi laga daadguraynayo sidoo kale goobaha yuhuuddu ay duqeymaha ka geysteen waxaa ka mid ah mandiqada annusayraad waxaana halkaasi ku shahiiday dad falistiiniyiin ah sida warbaahintu maanta muuqaallo arrinka ku aadan ay baahiyeen dhinaca kale cisbitaalka naasir ee ku yaala mandiqada khan yunis maanta waxaa laga soo saaray shuhadada dad gaadhaya toddobaatan iyo saddex ruux oo yuhuuddu ay ku dileen gudaha cisbitaalkaasi kadibna halkaa ku aaseen dadkani ayaa waxay isugu jireen haween caruur iyo dad da-ah waxaana dadkan yuhuuddu ay laayeen intii ay ku sugnaayeen cisbitaalka naasir ee ku yaala mandiqada khan yunis yuhuudda ayaa cisbitaalkaasi waxay ku dileen intii ay ku sugnaayeen dad gaaraya ilaa laba kun oo ruuxoo falastiiniyiin ah shalay keliya waxaa cisbitaalkaasi laga helay shuhadada dad gaaraya boqol iyo konton ruux dadkii shalay iyo kuwii maanta la helay ayaa lagu aasay magaalada khaza bal intaan ka bixin gumaadka yuhuudda ana eegno tirakoobkii ugu dambeeyey dadka falastiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yuhuudda tirada guud ee dadka shuhadada ayaa iminka gaartay afar iyo soddon kun boqol koob iyo konton ruux inay shahiideen saddex meelood laba meel iyo bar oo dadkaasi shahiiday ka mid ah waa haween iyo caruur sida warbaahintu ay sheegeen dhaawac wuxuu marayaa toddobaatan iyo toddoba kun iyo siddeetan iyo afar ruux inay dhaawacmeen bal markan aan eegno halkii ayay maraysaa qaswada duufaanta al aqsa ee ka dhanka ah yuhuudda dagaallo u dhexeeya xoogaga wax iska caabinta reer falastiin iyo ciidanka yuhuudda ayaa maanta waxay ka dhaceen mandiqadda annusayraad iyo sidoo kale xerada qaxootiga ee alburiij dagaaladaasi khasaare ayaa lagu gaarsiiyey yuhuudda muqaawamaduna waxay guulo ka sheegteen dagaaladii maanta ka dhacay khaza dhinac kale yuhuuddu waxaay soo saareen tirakoob ku aadan askarta looga laayay tani markii ay bilaabatay qaswada duufaanta al aqsa afhayeen u hadlay yuhuudda wuxuu sheegay in tirada askarta yuhuudda ee lagu dhaawacay duufaanta al aqsa ay gaarayso iminka saddex kun laba boqol sagaashan iyo afar askari waxay sheegeen in kun shan boqol siddeetan iyo saddex ay ku dhaawacmeen duulaankii dhulka ahaa ee yuhuuddu ay ku galeen magaalada khaza waxaa sidoo kale yuhuuddu ay sheegeen in dhaawaca shan boqol iyo labayo toban oo saraakiil iyo askar isugu jirta dhaawacooda iminka uu aada u liito oo laga dayrinayo dhinaca kale maantay waxaa iscasilay madaxii sirdoonka ciidamada yuhuudda oo lagu magacaabo haaruun haliifa jarnaalkani ayaa waxa uu sheegay sababtuu isku casilay waxaana uu ku sheegay inay tahay inuu ku fashilmay ka hortagga qaswada duufaanta al aqsa ee bilaabatay toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii tegay ee labada kun iyo saddex iyo labaatankii waa mas-uulkii ugu sarreeyey ee yuhuudi ah oo iscasila fashilka ku aadan dagaalka u dhexeeya muqaawamada reer falastiin iyo ciidanka yuhuudda xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khazana caawa nagaynta aad ayuu u mahadsan yahay ismaaciil salaad ayuu kaasi ahaa
بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانثر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal markanna shabeellada hoose dowro caafimaad oo loo soo xiray taliyaasha qaar ka mida saldhigyada afar wilaayo oo kala ah jubbada hoose jubbada dhexe shabeellada hoose iyo banaadir ayaa lagu qabtay deegaanka kuunya barow ee wilaayada shabeellada hoose taas oo ay dhakhaatiirta ku bixinayeen duruus caafimaad sida gargaarka degdega ah xubnaha dowrada la siiyey oo ka socday qaybta wanaag fariista iyo xumaan reebidda ee ciidanka xisbada ayaa waxaa kale oo lagu bixiyey duruus diini ah oo ku saabsan habka ay ula dhaqmayaan bulshada iyo kuwa eedeysanayaasha ah ee xabsiyada lagu xidho gebagabadii munaasabadan waxaa kelimaad ka jeediyey culimo iyo mas-uuliyiin iyo waxgarad ugu horeyn waxaad dhegaysan doontaan sheekh faarax cali xuseen iyo sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin oo kelimaadkoo kooban gebagabadii xafladdaasi ka jeediyey الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلهي بقى ما هذه سكناتين أمان سيولن تهي كل مدة كهر إيه قدام بيسي حلقة أما ماشان إذا الدروس كسعتي مركز الدروس تي أن ماشان كو برنا كل يبقى إلا مراجعيه دي بلسو لسو لابته ودردار ملها وعلمك أنا حمبارتين inaad tadbiiqisaan waxaa ka mid ahay duruustaas alamaana alamaana oo weliba aada iyo aada idinka idin khusayso majaalaadkii amaanada waxaanu sheegnay inuu ahaa meel majaalada badan inay gasho oo maalka sirta leesu dhiibo asraarta alacraad iyo walinsaan qofka in lagu aamino dad bani aadama ayaa ugu culays badan sida idinka muuqatana waxaa waaye hadda dad waxaa tihiin bani aadam lagu aaminayo qof insaana axwaal kala duwan leh qofkan lagu aaminay oo in hadii mugta lagu dhiibo xoolo maba lacag lagu dhiibo meel baad iska gelin waa iska haynaysaa laakiin qofka bani aadamka ah oo ricaayo badan kaaga baahan ricaayo badan ilaalin badan caafimaadkiisa la socoshadiisa iyo waxyaabaha kale kusoo kordhi kara shucuurkiisa dareenkiisa marka hawl fudud ma ahan howla aad xul saaran tihiin marka ilaahay ha idiin fududeeyo hadi amaana bianwaacihaa inaad gudataan sida laydinkugu aaminayna aad u gudataan ilaahayna uu idinkula xisaabtamayo ee qiyaamo adduunkana cidda idin dhiibtay lafteedu idinkula xisaabtamayso marka addaawlamaan adigoo alla uga baqaya inaad gudataan si guudna da magaciina waa muxtasib baa la yidhahdaa muxtasib xisba waa ajir doon wey camal ilaahay looga ajir gurubsanaayo oo ilaahay loogu dhowaanayo ilahay diinkiisa loogu khidmaynayo munkarka lagu reebayo macruuf lagu amrayo haadihi mawduucaas ayaa idinku gebigiinba haddaa ku dhex jirtaan markaa khayr badan baa markaa laydinka filayaa marka inuu idinka soo baxo bulshaduna meesha ay wax ka qiimayso waa meesha idinku aad joogtaan waay ninka maxbuuska ahu wuxuu qiimaynayaa qofka la tacaamulaya hadduu shafaqo badan iyo dhimrin badan uu kaa dareemo iyo raxmadna waad soo jiidatay islaamkiina waad jeclaysiisay dad ceyraysana waxa way adaa lagu haystaa marka dadka guuta amaanadaas waxaan tilmaanay inay qariinaan ay yihiin alamaanatu waliimaan alamaanatu waliimaan qariinaani marka cumar qowlkiisii oo ahaa laa iimaana liman lah amaanata lahu marka mashruucaasu mashruuc fudud ma aha waxyaabaha badan ood qaadatana duruus oo qiimaha badnaa in la muraajaceeyo dibna in loo dabaqo ummadana la gaarsiiyo waa idin dardaarmi lahaa jazakum allahu khayran صلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxa ilaahay looga mahdiyo jala jalaaluhu tacliimta iyo waxbarashada socota iyo jihaadka oo lasu gees wado runtii waxa weeyaan ragga halkan fadhiya ee dowrada aqoonkororsiga soo qaatay waa meelaha macaamilka iyo wanaagga diintu ay leedahay iyo camalka jihaadiga suurada laga bixin laga fiirinayo marka waxaan is leeyahay muhiimad gooniya ayay raggan u leeyihiin camalkan soconaya midda kale waa hay-addii ugu qaymaha badnayd shaqada la qabanayay hay-atu al amr bilmacruuf wannahy can ilmunkar allahna subxaana wa tacaala wuxuuna amray in dad noocaasna la ka helo waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr waya'muruuna bilmacruuf wayanhawna can ilmunkar wa ulaa'ika hum lmuflixuun marka markii ayagaa la helo dadka macruufka faraya munkarka reebaya waa dad liibaanay baa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku tilmaamay marka haddii ixtisaab iyo ajar ilaahay darti shaqadaa loo qabanayo ikhlaas uu jiro waa camal aad u qiimo badanoo waxaa lagu gaarayaa falaax baa lagu gaarayaa falaax liibaan wey fi dunya walaakhira qofka uu liibaanayo marka insha allahu tacaala tasiixu niya aan la nimaadno si aan u hegsanno maqaamkaas sare oo liibaanta ilaahay subxaana wa tacaala uu noo ballan qaaday haddii hawshaas aan u istaagno inaan gaarayno midda kale ummaddani ummadaha ilaahay subxaanahu wa tacaala u abuuray ummadda maxamediyada ugu khayr badan khayryadaasna waxay ku heleen tilmaamo ay leeyihiin maa iyaga waxa maxaabaad gooniya oo loo qabo ma ahane tilmaamay leeyihiin kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf wa tanhuuna can ilmunkar watu'minuuna billaah marka sifaadkaasay ku mutaystay inay khayrul umam ay noqdaan runtii waxaa la idin baray laba qaybood ayay ahaayeen sida hadda aan rag walaalihii hadlay ee ardada ahaa iyo raggii duruusta bixinaya qaar ka mid ah baa tilmaamay culimmadii waxay waxay ku saabsanaayeen ruuxda waxna waxay ku saabsanaayeen jis- jasadkay ku saabsanaayeen labadii waa laydin kulmi insaankuna labadaasuu ka kooban yaha insaan markaad la kulanto la macaamilayso hadda labadaas unbuu wataa waa jirkiisii iyo ruuxdiisii woy waxaana horeeya ruuxda in la daaweeyo walidaalika hadda duruusta waxay u badnaayeen duruustii ruuxda lagu daaweynaya soo maa qofka marka marka uu idin yimaado ruuxiisa u daaweyn lahaydeen qof jiran baa idin yimaada ruuxda ka jiran caqiidadu ka jiran yahay cibaadadu ka jiran yahay waxaa haysta waxa la yidhaha dannu suwa haysta haziima qalbiya haysata balaayo kale iyo mujtamac kaleu ka dhex yimid sibuu u qariban yahay daawadiisa idinkiiba waa laydin siiyey soo ma daawada waa inadna hee adna ka kaydsan ee aad siisaan waxaa kaloo laydin siiyo faa'iido weyn iyaduna ah dadkaa jirkooda inaad daawaysaan waanan ku tahniyadinaynaa culummadii qabatay iyo walaayaadkii ka shaqeeyey makaatibtii hawshaan abaabushay waxaan leenahay jazaakum allahu khayran jazaa assalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu waa tahay markana codka aad maqli doontaan waa suldaan maxamed mayow abuukar afhayeenka golaha nuuqabada wilaayada shabeellada hoose بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله أولا الله سبحانه وتعالى أيان أم هذا علينا الله جلسدا آد كآد قيمة بدن لو كل مي الله سان أم هذا علينا ثم وحن أم هذا علينا حركة الشباب المجاهدين في هذا السرع إيو maamul kan hadda walaayaadkan afarta walaayo oo maanta raggii isbada meesha maxayd maanta kasoo xaadiriyey oo isugu keenay iyo raggii abaabulay oo macnaha xafladan hadda iyo macnaha maanta hawshan dowladaba agtooda lagu qabtay walaayada gobolka shabeellada hoose waxaan leenahay dhammaan intii kan ugu horeeya kan ugu hooseeyo ilaahay miisaankeedooda xasanaadka allah ugu kabo acmaasha saalixaadka iyo raggan hadda mixnaa maxay sida loo soo saaray iyo wanaagooda hadda aan u jeedno oo noo muuqdo marka waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala raggii ayagana laftirkooda juhdigan iyo dadaalka lagu bixiyey waxaa la rabaa wax badan wixii micnaa maanta maxay ahayd meel wax lagu la geliyo inay wax ka soo baxaan beerta hadda waa aragteen dhulka hadda markaa abuur lagu rido dalag waxbaa ka soo baxayo manfac leh oo berito sidaas oo kale oo ummadii anfacayo adinkana waxaa laydinka rabaa maanta hadda camalkan muraayada awal layska fiirinayo ama dadka ay arkayaan ayaa adinka ah marka oo xisbada maxay maanta dadka waxyaabaha ay ugu horeeyo meesha tacaamulka iyo bulshadii iyo dadkii istiqbaalkoodii awalan waxaa waaye raggan xisbada marka waxaa laydinka rabaa adinkana dadaal iyo juhdi badan intii hadda dadaal badan ayaa laydin geliyay sida aad hadda adinka noo qiraysaan oo maanta hadda sha- dad ducaad aad tihiin dad maxaan ku dhahay doctooro caafimaad bartay aad tihiin marka taas laftirkeed fursad waa juhdigaa laydin geliyana oo wanaagan ah marka maxaa la rabaa inaad adinkana kasii faa'iidaysaan maxay ahayd fursadan idinka aa haysataan marka maanta waxaa laydinka rabaa ninka hadda sida culimmada hadda iga horreysay u sheegeen waxa waaye ninka maxay ahayd ee asiirka ama xabsiga ku jiro marka maxaa laydinka rabaa dacwada inaad ka gudataan oo maxay ahayd ninka laftirkiisii aad macnaha aakhiradiisii xasuusisaan adduunyadii sidaasoo kale wanaaga meeshuu ku gaari karo aakhira iyo adduun wuxuu ku hormari karo inay diinta tahay waa idinkaga mahad celinaynaa dadaalkii juhdiga aa muujiseen annagana aa soo noo soo bandhigteen wixii aa barateen khayr badan allah idin siiyo dadaalkiina macnaha ma ahan mid meeshan ku ege bilow ayaa malabka farta ayaa laydin geliyo afka carabka laydin saaray laakiin macaankii maxaa la rabaa inaa horey usii wadaan aad u dhedhensataan haddii ay noqon lahayd caafimaadkii haddii ay ahaan lahayd kitaabadii macnaha hadda sharciga laydin soo baray marka hore ha loogu sii dadaalo aadaa wabilato markana codka aad maqli doontaan waa waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا وآخرا حوما هنقنا إلهي سبحانه وتعالى نعم كي سفرها بضن ودشي أنكو قل ديستي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا جزاكم الله خيرا رحوما هنقى يا خيارتا علماء إيو أغاسيدا حفلة قيمها بضن كسوا قيب قلي إلهي سبحانه وتعالى qaar ka midna ay dowladdu wax ka bixinaayeen ilaahay subhana watacaala iyana ha barakeeyo dardaarankii i- iyo inoo jeediyeenna waxaweyana ilahay subana taala naga dhigo kuwa waxaweye na anfaco raggii soo qaban qaabiyey dowladan qiimaha badanna ilahay subana wataala iyana miisaanka xasanaadka allah u saaro ardaydii ka faa'iidaysatay xaqiiqatan muddadaas shan iyo tobanka beri ah yareed iyagana insha allah tacaala sabray duruustaas xambaaray ammaanadaasna qoorta maanta horena way ugu jirtay ee qaatay ilahay subana watacaala ha u fududeeyo Ee, axibati fillah dowladda kolley walaalaha ka warbixiyey waxaa duruus oo lagu qaatay iyo hadafka laga lahaa dadkan hadduu noqon lahaa taliya saldhig ee saldhig inta badan joogo maamulo ka warqabo waa shaqo muhima xaqiiqatan ummadda mugtahay aan la tacaamulayno oon u adeegayno lagama weynayo dad la xerahay soo ma dadkaas marka xuquuqay nagu leeyihiin ogaada waa dad muslimiin ah xuquuqay nagu leeyihiin xaqaas markay nagu leeyihin waxaa ka mid ah inaad dee dar yeesho horena waxaa mena dowra hadda nooguma horeyso dowraad horaa la isu siiyey waxaan uleynaya hadda ka hor dowraad la isu siiyey oo qaabka nadaafada iyo jadwalka shaqada xabsiga iyo horaa la isu siiyey ragga waa wada haystaan iyagoo qorna wada haystaan haddana waxaa laydinkugu daray horena dee waa u haysteen haddana waxaa laydinku daray qaabka mugtahay qofka markii xanuun uu lasoo gudboonaado loogu gargaari lahaa laana dadaa haysaan xabsiga ku jiraan waxba lasoo gudboonaan karo intii dhakhtar laga gaarsiinaayo oo mugtahay dhakhtar lala ordaayo qofka gargaar degdeg u baahan yahay gurmad u baahan yahay haddana waa haystaan qalabkii waxa weyaan loogu adeegi lahayna waa laydin siiyey ilahi subana taala idin fudeeyo shaqaas shaqadaas waxaan rabaa dhowr kalimood insha allahu tacaala inaan naftayda iyo naftiinaba aan kula dardaarmo oo ugu horeyn culummadan ay ka dhawaajiyeen waxa hadda aan meesha u fadhino dhammaanteen mas-uuliyadaana wada saaran waa ammaano qoorta aan waxa weya noogu jirto ammaanadaasi aan la dayacin maxaabiista ah haysaan waa ammaano saas ma daryeelay kaa rabaan inaad dariisha laga rabaa ilaalinay kaa rabaan oo inaa ilaaliso waxaa dhici karta mid xuquuq bini-aadan lagu leeyahay muslim xuquuqdiis lagu leeyahay in lagu keenaa suuragala soo ma haddii aad dacayda xabsigaas waga baxsada ka hor ya ammaanada waa dayacantay ya mid ilahi subana taala kitaabkiisa ku xadgudba in lagu keenaa suuragal ah haddaad dayacdo oo kaa baxsada ka horan ammaanadaas waa dayacday marka insha alla taala ilah idin fudayo ammaanada aan ilaalino ammaanada aan ilaalino oo cidda ku ama kugu ammaanaysatay aan u gudano insha allahu tacaala waxaan kaloo daarmi lahaa ikhwaani ilah idin barakeeyo dadka maxaabiista ah oo gacanta aan ku hayno waa dad ducafa ah way tabaryadar yihiin soo ma qofku waa maskiin xabsiga ku jiraa gacantaaduu ku jiraa dadkaas in loo naxariisto oo naxariis ficiliyan ah ay naga helaan oo aan ku xadgudbin oo xaqooda aan dhowrno oo u naxariisano dadkaas waxaan kaloo daarmi lahaa ikhwaani ilah idin barakey horena laydinkugu siiyey dadkaas amaakinta ay joogaan ee seexanayaan nadaafadda in lagu dadaalo horena jadwal waa la iska sii amreynaya xilliga ay qabaysanayaan jadwal waa laydin siiyey wayseqaadkooda iyo musqulaha markii loo sudeenayo jadwal waa laydin siiyey xilliga dhadhaqashada jadwal waa laydin siiyey jadwal aa u haystaan oo qoran oo xabsiyada yaallo kaas aan ku camal falno nadaafadda marka nadaafadda xabsiga oo la dhaqo oo la nadiifiyo dharka oo la dhaqo waxa weeyaan qabayskoodii nadaafadoodii mas-uuliyad idin saaran waay insha allahu tacaala waxaa kaloo laga rabaa axibati fillah inaan ilaalino waxbarashada dadka maxaabiista inaan ilaalino maxkamadaa soo xirtay oo waxbuu ku xukumayay soo ma waktigaasi ha ka beel dareenin adaa hadda waxa weyaan gacanta ku hayo waxbar oo ciddii wax baraysay oo macalimiintii ah loogu talagalay ugu yeer xasuusi oo ku mutaabacay dadka inay waxbarto ay wax baraan oo iyaga ku mutaabaceyn waxyaalaha lagu farxa waxaa ka mid ah xabsiyada qaar waxyaalaha aan ka meelaha qaar aan tagnay oo xabsiyada qaar aan booqanay aan ku aragnay qof mugtahay lasoo xiray oo mukhadaraad lagu soo xiray muddo lagu tacsiiray muddadii ay dhammaatay duruus loo bilaabay duruus u socotay markay muddadiisi dhamaatay la yidhi waa lagu sii daynaa iska bax yidhi duruus darsi ay ii dhimanaya ilaa aan ka dhame aan ka dhamaysanayo halkaan aan jooginayna xabsiyada aan ku aragnay ehelkiisa ku yidhi halkaan aan joogaya ilaa xabsi aan darsi ka dhamaysanayo odayaashaa ka dhawaajiyay qofka mugta waxaa la rabaa markuu xabsiga ka baxayo fariin inuu naga qaadaa la rabaa marka waxbarashada waa waxa ugu muhiimsan qofkan waa jaahil waxba ma yaqaan su ilahi sana taala u caabudaa ma yaqaan waxaa la rabaa inaa wax barto ogaada dacwada dad gaar ah oo mogtahay loo xilsaaray ma jiraan dacwada dhammaanteen diinta ilahi sana taala inaa u adeegno oo dadka aan gaarsiino waa mas-uuliyadna wada saaran haddii hataa ninka daaciga ahaa ee cashirka mugtahay siin jiray maxaabiista u ka daaho adiga waxaa la rabaa inaad siiso hadda waxaa meenaha waxyaala badan lasoo diyaariyey waraaqa waxaa lasoo diyaariyey aasaasaadka diinka ay ku qoran tahay ee mugta qorana xabsiyada hataa la dhigay oo inay xifdiyaan dadka la rabay ay akristaan oo mugtahay faham ay ka helayaan diintooda ay ka helayaan oo qaabka ilahi subana taala waxyaalaha tawxiidkooda uu ku saxmay ee inta lasoo aruuriyey lasoo qoraya xabsiyada la dhigay marka insha alla arrintaas ku control waxaa kaloo laydinka rabaa ikhwan ilahi idin barakeeyo dadka maxaabiista ah waktiga salaadaha inaa u ilaalisaan waktiga salaadaha inaa u ilaalisaan oo xilliga la gaaro salaada waxa weeyaan inay tukadaan tawqiidkooda u ilaalisaan waa mas-uuliyada idinka saara waxyaalaha laydinku ammaanaystay ka mid tahay salaada inaa u ilaalisaan ya subixi mogtahay cishihii salaadaha shanta ah inaa u ilaalisaan hadal macaan ha naga helaan garab jileec ha naga helaan ugargaarid ha naga helaan tacaamulkeenna waxaan rabnaa insha allahu tacaala dad badan inay kusoo hanuunaan arrintaa insha allahu tacaala ilaahi subana tacaala ugu dhawaada jazakum allahu khayran ilahi subana taala hayna barakeeyo haddana insha alla tacaala shaqadan hadda laydin diray oo ah gargaarka degdega ah waxaa la rabaa in dadkaas ugu adeegtaan waa laydin fududeeyey qalabkiina waa laydin siiyey duruustii aa laydin siiyey idinkaa hadda mugta sheegaya dhakhaatiir aan noqonay soo ma dadkaas insha alla tacaala dhakhaatiirta intay ka gaarayaan qofka aan mur hadduu xanuun lasoo gudboonaado waxaa la rabaa insha alla tacala inaan la dayicin ya markiiba la dareensiiyo lagu dhufto hadday saqdhax tahay sideed saac habeenimo ay tahay taa oo habeen la hurdaayo waa inaa maxaabiista ka warqabto ammaano qortiina ku jirto waaye idinkaa laidin weydiinaya xabsiyada dadka ka warqabo oo mugta lagu hadlaynayo waa idinka ya baxsashada iyo hebelaa baxsaday iyo laidinkama maqli karo waxaa la rabaa ammaanadaas inaa ilaalisaan oo xabsida a koontarooshaan oo nadaafadooda waxdooda koontaroosaan jazakum allahu khayran waxay dardaaranaha culamada noo dhameeyey ilahi subana wataala waxaan weydiisanaynaa acmaasha inuu naga aqbalo shaqadaas iyo mas-uuliyadaas laidin saarayna ilahi subana wataala idin fududeeyo xaqiiqatan waan rajaynaynaa inaa kasoo bixi doontaan waa waxa hadda dowladda laidinku qabtay oo mogtahay lidin mugta aqoon kororsi laidinkugu sameeyey inaad mogtahay shaqadii kasoo dhalaashaan annaga dad muslimiin aan ahay soo ma waxaan ku dhaqmayna waa kitaabka ilahi subana watacaala dadka waxa la rabaa in loo duceeyo xataa mugta in loo duceeyo dadka mugta lasoo xiraayo xataa waxa la rabaa ducayna naga aan loo duceeyo oo weliba dadka dadka mukhadiraadka ilahi subana wataala uu ku aafeeyey ee dadka muslimiinta bulshada dhexdooda ku dhibaayo dadkaas in loo duceeyo ilahi subana wataala waxa weeyaan waxaan kaa madoobeeyey in la dhah war nin waxaa tirahda ilahay ka cabso waxaan iska daa ilahi subana wataala ha kaa madoobeeyo mukhadiraadkan ilahay kaa madoobeeyo u duceey dadka insha allahu tacala jazakum allahu khayran ilahay ha idin barakeeyo ilahi subana wataala waxaan weydiisanaynaa shaqooyinka an hayno inuu noo fududeeyo ammaanadaasna inuu ilahi subana wataala nagu dayicin allaan weydiisanaynaa walaalihii insha alla taala laga qayb qaatay ee shaqadaasay u istaageen ilahi subana wataala miisanka xasanaadka allahu saaro dowladana bilowna hadda noomaha dhammaadna nooma noqon doonto horaa waxaa dowlad loo soo qaatay insha allahu tacaala waa saaxadayna wax ka bedesho intaas ayaa rabay inaan dhaho aadaa wabillahi tawfiiq صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تبلغ نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan caawa intaas ayaannu ku soo gebagabaynaynaa faafareebka wararka waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balana inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تبلغ نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا تغنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشتقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع